alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi waslama tasliiman kaiira sheekha ilaaha ka abaalmariye kelmaddaa aadka iyo aadka u qiimaha badan ee uu noo soo jeediyey ilaahayna inagu anfaco su-aashan sheekh waxa uu leeyahay su-aasha koobaad qofku marka uu khamiiska ama cumaamadda uu xidho isagoo waxa weeyaan doonayo inuu sunnaha rasuulka sala allahu alayh wasalam dabaqo arrinta noocaasi ajar muu ka helayaa
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa alih wasaxbih waslama tasliima kaiira khamiisku waa maryaha maradu u jecelaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam axabu hiyaabi ilayhi alqamiis sida saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisa iyo taariikhdiisa soo warisa ay sheegeen imaamu tirmidina wuxuu ku wariyey xadiidka kitaabkiisa la idhaahdo ashamaa'il almuxamadiya cimaamaddana nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa xidhan jiray madaxa waa ku duuban jiray waxaanay culimmadu yidhaahdaan ashyaada mubaaxaa asal ahaan ee samaynteedu iyo deynteedu ay siman yihiin haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyo qof muslimiina uu u sameeyo jacayl nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu jecel yahay daraaddii iyo u ekaansho uu rabo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ekaado waa laga abaalmarinayaa arrinka noocaas waxaana arrintaa tusinaya fahamkii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxaa jiray ashyaa mubaaxa oo nebigeenu calayhi salaam oo aan asal ahaan cibaado ahayn oo rasuulkeennu uu jeclaa saxaabaduna ay sheegeen markay arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo jecel iyaguna inay jeclaadeen waxaynu tusaale usoo qaadan karnaa anas bnu malik radia allahu canhu uu nebiga calayhi salaatu wasalaam muddo la noolaa oo u adeegi jiray wuxuu sheegay in maalin rasuulka calayhi salaatu wasalaam la casuumay raashinkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo keenay waxaa ku jiray baalkan la idhaahda addubbaa alqarcuna waa la idhaahdaa aaradubaynu inagu u naqaanaa wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam baalkaasuu aada u cunaayey oo yatatabacuhu min xawaalii saxfa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka guranayey xeedhada hareeraheeda markaan arkay nebigu siduu u jecel yahay kuntu ulqiihi lilnabiyi walaa aakuluhu nebigaan calayhi salaatu wasalaam u tuurayo oon hordhigaayo anuu rasuulkaan u daayo maan cunahayn famaa ziltu uxibu dubbaa'a min dalika alyowm kamaan suulin inaan jeclaado baalka adubbaa la yidhaahdo araduba inagu nidhaahnaaye maalintaasi laga bilaabo markaa saxaabada ridwaan ullaahi calayhim sidaasi ayaa manhajkoodu u ahaa waxay arkaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu jecel yahay walo waxaasi yaanu iskay cibaado u noqonin iyo wax ilaahay loogu dhowaadee jacaylka ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u qabaan wuxuu ku kalifi jiray inay iyaguna jeclaadaan waxaa aad iyo aada halis u ah inuu qofku caayo maryihii nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa dhaqanna u ah dadka muslimiinta ah gaar ahaan culimadooda iyo dadkooda ahlulkhayr wa ahlulcibaada ah oo khamiiska qofku inuu caayo u dhaahdo waa toobkii dumarka oo kale ayaad gashantihiin ama cimaamadda inuu caayo u dhahdo bal masar kale madaxa ku xidhan yihiin baleega qofkaas wuxuu noqonayaa qof meel kaga dhacay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo halkuu ka jeclaan lahaa wuxuu nebi maxamed jeclaa ayaa wixii nebi maxamed uu jeclaa uu caayaya markaa qof nebi maxamed duraaya oo aflagaadaynaya oo liidaya oo quurhsanaya ayuu qofkaasi noqonaya arrintaasina waa arrin halisa wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aasha labaad waxa u leeyahy sheekh haddii aayadaha kitaabka qur-aanka aayadaha meelaha lagu sujuudo marka aan soo gaadho tusaale ahaan suuratulcalaq iqra aayadda ugu dambaysa oo kale dabeedna aanan sujuudin arrintaa baan ku dambaabaya
sujuudda la idhaahdo sujuudu tilaawa oo ah qofku markuu soo maro aayad sujuud lagu sheegay inuu sujuudo sida culimada badankoodu ay ku tageen waa sunne faral ma aha markaa qofku haddii uu ka tago ajarkii uu ka heli laha ayuunbaa seegaya laakiin maadaama aanu faral ka tegin dembaabi maayo waxaana u daliila inay sunno tahay saa bukhaari saxiixiisa ku wariyey qara'a الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam wالnajm walam yasjud rasuulku wuxuu akhriyey suuradda suuratu najm sujuuddu ay ku jirto mana aanu sujuudin nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wa xadiidu cabdillaahi bni cumar wakadalika cumar ibnu khaaab radia allahu canhu isagoo mimbarka saaran baa wuxuu akhriyey aayad ay sujuudi ku jirto yowma aljumuca sujuuddiina waa iska daayo khudbaddiisuu iska watay waxaanuu dadkii ku uhi markii dambe ogaan baan uga tegay waxaan uga tegay si aad u ogaataan inaanay farad ahayn ee ay sunno tahay oo qofku hadduu ka tago aanu dembaabahayn laakiin sujuuddaasi waa sujuud qiimo badan shaydaankana aada uga oohinaysa oo ciil gelinaysa wuxu uhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saa bukhaari saxiixiisa ku wariyey idaa mara bnu aadam aayatan fiiha sajda fasajad tanaxa shayطaanu yabki ibnu aadamku hadduu soo maro aayada sujuudi ku jirto oo uu sujuudo shaydaankaa dhinac u leexda isagoo ooyaya waxaanu idhahdaa yaa weylani umira bnu aadam bاsujuud fasajad falahu اljanna wa umirtu bاsujuudi faabaytu faliya naar in aadam sujuud baa la amray waa kaa sujuudo jannu ku gelaya anigana sujuud baa lay amro sujuuddii baan diiday waa sujuuddii ilaahay u amray inuu sujuudo nabiy llaahi aadam sujuuddii waan diiday naar baan gelayaa buuri marka waa sujuud qiimo badan sujuuddaasi ilaahay buu addoonku ugu dhowaanayaa jannada asbaabta lagu galay ka mid tahay shaydaanka ayay ka ciishiinaysaa sujuuddaasi markaa in laga taga ma fiicna laakiin qofkii ka tagaa dembaabi maayo wallahu aclam
baaraka allahu fiik wa jasaaka allahu khayr su-aasha saddexaad sheekh waxay leedahay gabadh baa soo qortay gabadhu marka ay xaydka ku jirto qur-aanka kariimka ah kitaabkeedoo taabanaysa ma ka akhriyi kartaa jawaabtu haa iyo maya tii ay tahayba fadlan daliil iyo faahfaahin baan u baahanahay bay tiri
in badan baynu su-aashaa ka jawaabnay inagoo kursigan fadhina laakiin la yaabi mayno dadko dee waxaa laga yaabaa qofaan darsiga aan joogin ama aan dhegaysan inuu mar walba su-aashii haddana uu soo celiyo dumarku markaanay daahirka ahayn iyo qof kastoo aan daahir ahayniba kitaabka qur-aankaa ma taaban karo qaطcan haddii qofkuu janaabo leeyahay ama gabadhu ay xayd leedahay ama qofku aanu wayse qaban wayse qabin musxafka ma taaban karo waxaana u daliila arrinta noocaasa qowl llaahi tabaaraka wa tacaala laa yamasu ila almutaharuun waxaana aayaddu ka hadlaysaa qur-aanka oo damiirku qur-aanka ayuu u noqonayaa waana isku mid qur-aanku markuu looxulmaxfuudka ku yaallo haddii la idhahdo looxulmaxfuuday ku saabsan tahay iyo marka waraaqaha ama alwaaxda uu ku qoran yahay siduu uhi shaikhu lislaam raximah llahu tacaala waxaa kaloo uhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam laa yamasana alqur'aana ilaa daahir qof daahira mooyaane qof kale qur-aanka yaanu taabanin saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim adilada sidaasay ka fahmeen oo sacad bin abi waqaas radia allahu canhu isaga oo qur-aan akhrinayo inankiisu uu ka dhegaysanayo inanku musxafka uu hayo ayaa inankii waxaa ku dhacay wax weysada jabiya wuxuu ku uhi musxafka dhigoo orodoo soo weysayso taabiciintana waxay dhahen culimada qaarkood khilaafba iyaga lagama hayo waabay isku waafaqeen masalada ah qof aan daahir ahayn musxafka inaanu taaban karin aimada warkaas soo warisana waxaa ka mid ah alimaam isxaaq ibnu rahawaya raximah llahu tacaala saaxibu imaami axmed ana taabiciina itafaquu calaa dalik walam yunqal canhum khilaafun fiih taabiciintu inay masaladaa isku waafaqeen qof aan daahir ahayn inaanu taaban karin musxafka wax khilaafoo masalada ku saabsanna lagama soo rarin marka masaladaasi wallahu aclam sidaasi ayay raajix ku tahay oo daliil ahaan ay ku xoog badan tahay qofka aan daahir ahayn musxafka waa inaanu taaban qofkii ay suurtagal u tahay inuu daahirsado sida qofka junubkaa iyo qofka weyse jabsaniyo hadduu doonayo musxafka inuu taabto ha isdaahiriyo kadibna musxafkii ha taabto dumarkuna markay xaaladaa ku jiraan ilaa ay daahirgaroobayaan ha ka sabraanoo musxafka yaanay taabanin qur-aanka dusha waa ka akrin karaan iyaga oon taabanoo halkaa uga muuqdana waa ka akrin karaan laakiin ay musxafkii taabtaan ama meesha qur-aanku ku qoran yaha noqoto ama baalalsha meelaha bannaan ee qur-aanku aanu ku qorayn ama jaldiga sare ama wasegalka uu ku jiro dhammaan waa isku xukun inay taabtaan ma bannaan wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayra su-aashana sheekh waxa uu leeyahay waxaan ahaan jiray qof leh balwadda oo balwadaha ayaan aqaani sida qaadka iyo sigaarka dabeedna waan iska daayey muddo dheer oo ka soo wareegtay dabadeed beledkii iyo waddankii aan ku cuni jiray jaadkii sigaarkana waan ka imid iyadoo lacag laygu leeyahay oo weli qaadkii iyo sigaarkii amaah iyo dayna igaga siyaarsantay markaa lacagtaasi ma dayn laygu leeyahaybaa mise way iga dhacday buu leeyahay
ilaahay baa subxaana wa tacaala mahadle qalbigaa ka jeediyey balwadaha xun ee qarhmuun ee qadhaadh ee qaad iyo sigaar baleh ilaahayna uga mahadnaq subxaana wa tacaala waddadaana ku sii soco ilaahay uu ku waafajiyey haddaynu usoo noqonno su-aasha ah qaad iyo sigaar qofka amaahday ma dayn lagu leeyahayba hadduu isagu ka toobad keeno uu iska daayo mise waa xaaraan aan loo celinahayn ciddii laga amaahday qaadka iyo sigaarka anigu waxaan ka aaminsanahay sharci ahaan labaduba inay xaaraan yihiin waxay ku xaaraantimoobana waxa ay tahay haddii dheef lagu sheegaba dhibaatadooda ka badan dheeftooda shay kasta oo dhibaatadiisu iyo madaradiisu ay ka badan tahay manfacadiisuna waa xaaraan waa qaaciide guud oo magacu doonaya ha lahaado shee shaygu muuqu doonaya ha lahaado waktiguu soo baxay waktigu doonayaba ha noqdee wuu hoos tegaayo yasaluunaka can اlkhamri wاlmaysir qul fiihimaa iثmu kabiir wamanaaficu linnaas wa imuhumaa akbaru min nafcihimaa waxay dadu ku weydiinayaa nebi maxamedow khamriga iyo khamaarka waxaad tidhahdaa nafci baa ugu jira dadka manaafic bay ka helaan dad baa iibiyo lacag ka hela qaadka de dad baa maanta iibiyo lacag ka hela soo maa khamriga dad baa cabbo oo nafis gala markay cabbaan oo mirqaama sidaasoo kale qaadka dad baa barwaaqo gala iyo qaninimo xaaladda ay mirqaansan yihiin soo maa oo naftoodu dee aada iyo aad ay ugu degtaa laakiin balaaga ka daba iman doonta markaa mirqaanku uu ka baxee ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa imuhuma akbaru min nafcihima alimu halkan waxaa looga jeedaa dararka laakiin labadaa shay nafci ha lahaadaane dhibkooda ka badan dheeftooda labadaa shayna hal kala mariyo waad garanaysaan inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsu min camali الshayطaan fاjtanibuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi khamriga khamaarka asnaamta qoryaha laga faashado dhammaanba waa qurun waa najaas macnawiya ka fogaadoo ka dheeraada shay kasta oo dhibkiisu dheeftiisa uu ka badan yahay ha la cuno ha la cabo ha la gashado ha la ismariyo xukunkiisu waa ka ilaahay aayaddaasi uu ku caddeeyey isla bedeli maayo qaacidada kale waa qaaciido ama daliilka kale waa xadiidka qaacidadaba culimadu ay ku saleeyeen oo qawaacidda fiqiga ee waaweyn ee shanta waxaa ka mid a laa darara walaa diraar wax allaala wixii dhib iyo dhibisi ay ku jirtaa waa xaaraan waana hadalkii nebi maxamed xadiidkana sanadkiisa waa xasan waana qaaciide guud wax kaste oo qofku naftiisa uu ku dhibayo ama cid kale uu ku dhibayo oo dhib sooca ah ama dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisa shareecadu ma ogole laadaasaa u taalla oo nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam uu ku xukumay qaad iyo sigaarna maanta qof kastoo la weydiiya oo aan is-indhatir ahayn wuxuu odhanayaa xataa ka yidhaahdo waxtar bay leeyihin dhibaatadooda badan buu odhanaya dadka in badanna waxay odhanayaan waxtarba ma lehe waxyeelun bay leeyihin bal qaadka dadka cunaa maxay ka faa'iidaan maada yastafiiduun udgoon maaha macaan maaha gaajo biin maayo lagu naaxi maayo caafimaad wax lagu gaadhayo maaha cudur qofku uu kaga bogsanaayo qalbiga qofka waxba u tari maayo waxaa ka dambeeya waa warwar iyo dhibaata iyo walbahaar nafci ku jiraa mama jiraba dadkan iibinayaana lacagta yaray ka helayaan dhibaatada dadka ay ka iibinayaan ay u geysanayaan baa ka fara badan carruur gaajoonaysa ayaa masaariiftii xaqa ay u lahaayeen qaadka lagaa siista markaa ma bulshadii ma waxbaad u tartay mise waxyeelaad u geysatay nin baa xaaskiisa masaariiftii uu siin lahaa ee xaqa ay u lahayd qaad kaa siistay dabeetana way isqabsadeen waxaaba laga yaba inay isdilaan oo dhibaata ay ka dhalato inay kala tagaan oo reerku halkaasi uu ku baaba'o qaadkaad iibisay imisaa u dhintay oo caafimaad daro waxa weeyaan ka qaaday imisaa u waashay suuqyada meeraysane weli garaabadii urursanaaya qaadkaad iibisay imisaa reer ku baaba'ay maantana uu kaba sii daranye qaad yaryar baynu arki jirayoo waktiyada jiilaalkiina go-a oo dee roobka lala sugo ama biyabaha lagu waraabiyo sida geedaha caadiga u baxa maanta sunta geedaha lagu saaro noocyada u daran ee sida u dhaksaha badan geedka u saaraysa ee markiiba fiilka uu sii daynayo ayaa iyadoo kontineera ah etoobiya la geeyaa waa arrin aan muran iyo shaki toon aan lahayn geedka qaadka xididka lagaga shubo ama haata dusha lagaga buufinayo weligaaba maydh maydh xididkaa lagaga shubay oo sidii digadii geedaha waxa weeyaan lagu shubi jirayee nafaqadeeda xididka geedu ay ka qaadan jireen ayuu suntii geedku halkaa ka qaatay markaasaa gu iyo jiilaal iyo bil walba geedkaasi waa fiilayaayo curub la yaab loo qurux badan ayuu sii daynayaa waa taa loo hunguroonaye geed baa la dhaha maanta beriga hore mijin baa la odhan jiray soo maaha maxaa maanta keenay in la idhaahdo geed waaba geed dhanba oo intaa leeg kaasuu cunayaa qofka markaasaa dadka masaakiinta waxay odhanayaan hadday suni ku jirto miyay naga aguugta soo naga maalin walba geed baanu cunaaye sunta markiiba laguma dhinto haddii aanay ahayn sun aada u xoog badan kamiyada geedkaa gashay aada cuntay waxaad ogaataa beerkaagun baa reebaya beerka ay ku ururaysaa maalin walba geedkaa suntii ku jirta inbuu ku reebaya maalinta dambe balaq ninkii ebel isagoo qayilaya ayaa siduu noogu sheekeynaya uu dhacay unbaa laga odhanaya deetana xabaalaha qaadka dadka qaadka uu laayey xabaalaha la geeyey ayaa lagu daraya calaa kulli xaal waa geed xaaraannimadiisa aan in yaroo shakii maanta aanay ku jirin sida maanta uu yahay gaar ahaan marka la eego qofkii haddaba laga iibsaday ee laga amaahday waxaa dadka uu ka iibiye wa xaaraan wuxuu hoos tegayaa masalada culimmadu ay yidhaahdaan qofka manfaco xaaraana kuu sameeyey manfaco xaaraana buu qofkani kuu sameeyey oo tusaaleahaan khamri buu qofkii kuu xamaalay ama nin baaba dee gabadh ka sinaystay oo lacag buu kula heshiiyey lacagtii ma siinayaa markuu qofkaas isagu uu toobad keeno maya qofkaa lama siinayo abadan wa xaaraan waa aman xaaraana haddaad siiso xaaraan qofkaasi inuu cuno ayaad ku caawisay waayo adigu ma iska haysanaysaa oo manfacadii xaaraanta ahaydna waad heshay lacagtii aad ciddii kula heshiisay lahayd namba bixinaysid miya maya adigana waa lagaa qaadaya isagiina la siin maayo waxaa la gelinaya waxyaabaha danta guuda wadooyinkaasaa dadka loogu samaynaya waa haddii ay jirto dawlad shareeco wax ku maamulayso dee qaad la dagaalamaysa iyo waxyaabaha la midka ah sidaasayna odhan lahayn ha la yeelo kaad qaad ka amaahato markaad ka toobad keento malaayiinna ha kugu lahaadee shilin ha u celin laakiin lacagta adiguna ha haysana keen dhiib ummadda ha loogu qabto wax nafciyo waxtaru le waa lacag ummaddu ay lahayd oo ka khasaarowday hadday tahay suurtogelaysa waa sida waajibka ah laakiin haddaanay suurtogel ahaynee dhibaato ka weyna ay ka dhalanayso oo haddee qofkii inuu ku dilo ama inuu ku soo weeraro adiguba aad disho markaa waad iska bixinaysaa min baab irtikaabi akhafi dararayn labada dhibaato tayar adoo ku dhacaya si taweyn aad uga badbaaddo wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr waktigii bay kole gaadhay insha allahu tacaala su-aashan kusoo gabagabaynayno waxay leedahay sheekh asalaamu calaykum waraxmat ullahi barkatu alaykum assalam waraxmat ullahi barakaatu waxaa dhacdo sheekh mararka qaarkood guriga markaan joogo inta badan aanoo bilaa xijaab ayaan qur-aanka akhriyaa aayadihii sujuudda markaan soo gaadho waxaan diidaa oon nacaayo dhibsadaa inta inantan kitaabkii aan ka tago inaan xijaab doondoonto marka masedaasaan iskaga sujuudayaa qiilna waan maqlabay tidhi odhanaya haa sidaada iskaga sujuud mise waxaa waajibka inaan xijaabkii doonto su-aasha kale la sii socotaa waxa weeyaan salaada sunaha marka aan ku jiro haddii rasuulka sal alla alay slam lagu saliyo oo agteeda lagu soo hadal qaado maan ku saliyaya
su-aasha hore sujuudu tilaawa horena aynuga hadalnay ma xukunka salaada ayay leedahay oo wixii salaadi ay lahayd oo dhan baa loo yeelayaa hadday tahay qibladoo loo jeesto iyo hadday tahay طahaaro qofku inuu qaba iyo haddii ay tahay cawradoo la asturo mise waa sujuuduhun oo salaadii la xukum ma aha oo masale culimmadu ay isku khilaafeen sida saxdiina waxay tahay min xayu daliilu xagga daliilka marka laga eego inaanay salaada la xukum ahayn oo qofku isagoon weyse qabin waa sujuudi karaa haddii xataa cawradiisu iyadoo ay muuqato uu sujuudo sujuuddaasi waa ka ansaxaysaa qiblada meel aan ahayn isagoo ujeeda hadduu sujuudana way ka ansaxaysaa laakiin sida axwadkee fiicani waxay tahay laysku waafaqsan yahay inay sujuuddiisaasi ku ansaxayso oo khilaafka uu kaga saari karaa waa inuu dahaarada iyo asturitaanka cawrada iyo ujeesashada qiblada intaba uu ilaaliyo marka gabadha waxaynu leenahay sida fiicani waa sidaa inaad cawradaada asturto oo intii aad ku tukan lahayd aada xidhato markaad doonaysa inaad la timaado sujuudu tilaawa su-aasha kale ku saabsan qofka salaada sunaha tukanayaa hadii nabiga calayh isalaatu wasalaam lasoo hadal qaado ma ku sallaya waxaynu leenahay maya salliga nebigu meel buu ku leeyahay salaada meeshiisaa meelaan ahayna la gelin maayo nabiguna alayh الsalaatu wasalaam wuxu uhi ina fi salaati la shuqla rawahu الbukhaari salaada waxaa ku sugan wax ka mashquuliya qofka waxyaabaha kale markaa salaada adoo ku jira haddii nebiga alayh الsalaatu wasalaam lasoo hadal qaado salaada dhexeeda ku saliyi maysid dib baad u dhiganaysaa saliga nebiga calayh الsalaatu wasalaam oo marka salaada aad ka baxdo ayaad ku saliyi doontaa wallahu aclam slى اllah alى nabiyina mxamed نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته